fatahaadihii webiga shabeelle ayaa saameyn xoogan ku yeeshay isku socodka degmooyinka jowhari mahadaay waxayna daadadka fatahaadda burburiyeen waddadii ay isticmaali jireen darwallada gaadiidka ka shaqeeya degmooyinkaasi hadda biyaha ka dhashay fatahaadda ayaa ka baxay waddadaasi waxayna gaadiidleyda ku dhib qabaan godad waaweyn oo ay daadadku ka sameeyeen waddadaasi siduu radio isnaa u sheegay cali fagax oo ka mid ah darwallada ka shaqaysta jowhari mahadaay
oo maada iyo uhurna xataa biyihi way ka baxeen wadada qalaqale waa laakiin dhagxaan sia taagan ganaganay leedahay sidoo kale wareegii dhagajaban oo kor la somalaya xoogaa waa laga fiicnaada lebaga hadda la maruuhayaa iyana weli biyaha ku jiro balse sidar way ka fiicanta waxaa kalo dheeraada laba buundoo ku taala oo keliga suug jajaba oo iyagana ku dhibaato qabnaa jirta dhibaatada dadka iyo baabuurta way saamaysa iyo sisocodka wax walba gaadiidka iyo dadweynaha meelaha qaar waxaa la isdhahaya laami weligeed lama saarin laami iska dhahaysan xataa laguma shubin oo laamigaa ka guuraba waan gartay marka inuu cagafku soo jiido cagaf haday ku jiidi weysana labdoosle kusoo jiido maawarkeeda shabeele wadooyinka la iska hagaajiyo si dadka iyo baabuurtaba ay u maraan maxaa laga wadada laiska dhiso laisku tashado maatole si maanta day qof dhaawacanta ama qofkii wax kusoo goodo oo wadada loo soo marsii karo gaadiidleyda qaar ee isticmaala wadooyinka sida muqdisho iyo jowhar ayaa mararka qaar dhibaato ku qaba marista wadooyinkaasi marka laga soo gudbo waddada isku xirta degmooyinka mahada iyo jowhar iyadoo ay jiraan qorshayaal ay wadaan maamulka hirshabeelle oo lagu doonayo in dib u dhis lagu sameeyo waddooyinkaasi